ardayda sanadkan gelaysa imtixaanka shahaadiga ah ee degmada baxdo ayaa ku jira diyaargarowgooda ugu dambeeya waxaana ay ka warbixiyeen sida sanadkan ay imtixaanka ugu diyaarsan yihiin magacii waa daliil maxamed cali ee waxaan ka tirsanaa ardayda foom foorka degmada baxdo baxda secondary school sanadkan u gelaysa imtixaanka shahaadiga ee bilaabanaya afar iyo tobanka bisha afar iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatan insha allahu tacaala waxaan dhowaantaan buu wadnay dadaalada aan ugu jirno diyaargarowga imtixaanka qaranka insha allah ilahi hana guuliyo magacii waa maryam xasan cali dhigata fasalka foom foor waxaana ka mid ah arday sanadka aan fadhiisan doonta imtixaanka shahaadiga ee fasalka foom foor waxaan rajaynayaa guul muhiima dhammaan arday soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan kasoo muuqna kaalmo u sarreeya ee imtixaanka shahaadiga ee fasalka toban iyo labaad magacii maxamed axmed xaashi kana mid ah fasalka labayo tobanaad ee baxa secondary school dhammaan arday soomaaliyeed waxaan leeyahay guulaysta insha allah waxaan rajaynaya imtixaankan inuu arday walba hamgiisa rumeeya oo darajo fiican helo waxaan idin leeyahay dadaal iyo karti ayaa lagu gaaraa ummad soomaaliyeedna iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee gaar ahaan fasalka koonfur waxaan leeyahay insha allah kugu guulaysta noqda waxaan rajaynaa miro dhalkeena inaan rumayno insha allah haddii aan nahay afka ardayda soomaaliyeed dhanka kalena maamulaha dugsiga sare ee baxdo ayaa dhankiisa ka warbixiyey sida ardayda iskuulkaasi ay ugu diyaar garoobayaan imtixaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirashiid cabdi cawaale maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee baxdo baxda primary and secondary school waxaan rabaa inaan ka warbixiyo sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afar labada kun iyo labaatan iyo shan oo xilli gabagabaa maraya usbuucii ugu dambeysay ee dugsiga maraya usbuuca dambena uu yahay usbuucii imtixaanaadka ay wasaaradda waxbarashada heer federaal ay ku dhawaaqday oo imtixaankii fasalka labiyo tobnaad ee foomfoorka oo isaguna la bilaabayo afar iyo tobanka bisha juun soona gabagaboonaya sagaal iyo tobanka bisha juun sidaas daraaddeed dufcaddii sideedaad ayaa iskuulkeenna ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambalyo ardaydaas ilaahay waxaan uga rajeynayaa inay guul gaadhaan waxaan usoo jeedinayaa talo ardaydaas waxaan usoo jeedinayaa talo taladaasoo oo ku saabsan imtixaanaadka iyo qaabka loo diyaar garoobayo marka koowaad inay ka fogaadaan ardaydaasi wax kasta oo ka reeban imtixaanaadka sida qishka iyo waxyaabaha aan laga ogoleyn imtixaanaadka dufcaddii sideedaad ee iskuulka hoose dhexe iyo sare ee baxda oo tiradoodu gaarayso lixdan iyo saddex arday ayaa ka mid ah kumanaanka arday ee sanadkan gelaya imtixaan ka midaysan ee dugsiga sare kaas oo afar iyo tobanka bisha juun guud ahaan dalka ka bilaaban doona